wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin qaala raximah llahu tacaala kitaabu saydi wadabaaix ugaadha iyo waxyaabaha la gowraco kitaabkii axkaamtooda ka hadlaya kani wey waxaa kaloo culimadu ay ugu magac daraan kitaabu alacima inta badanna kutubta fiqiga sidaa ayuu ugu qoran yihi alacimana waxaa looga jeedaa maa yaxilu aw yaxrumu akluhu waxaa cunistiisa la xalaaleeyey ama la xaaraantimeeyey ayaa acimada looga jeedaa asalna waxaa u acimada waxyaabaha la cuno oo u qeybsamo nabaataat iyo xayawaanaat wax dhulka ka soo baxa iyo xayawaan nool waxaa asala waa loogu soo hagaagayaa in xalaal uu yahay wax kastoo la cunaa wixii daliil xaaraantimeeyey mooyaane waladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica buuri ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waa kaydinka idin abuuray wax allaale waxaa dhulka dushiisa jooga taana waxaa ka dhalanaysa mar haddii iyaga loo abuuray inuu xalaalu yahay wixii laga xaaraantimeeyey mooyaane kuluu mima fi lardi xalaala tayiba ilaahay wuxu uhi waxaa dhulka jooga cuna isagoo xalaal wanaagsana waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinka xaaraantimeeyey waa idin caddeeyey marka wixii ilaahay subxaana wa tacaala inuu xaaraan yahay aanu caddayn inuu xalaal yahay ayaa laga qaadanayaa aayadda axaadiida rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam macnaha noocaasi ayay tusinaysaa acdamu lmuslimiina jurman man saala can shayin lam yuxaram fa xurima min ajli masalati muslimiinta waxaa u dembi weyn ka weydiiyo shay aan la xaaraantimayn oo su-aashiisa awgeed loo xaaraantimeeyo idan ashyaadu mar haddaan la xaaraantimeyn inay xalaal tahay ayaa laga qaadanayaa xadiidkana waxyaabaha markaa bani aadamku ay cunaan waxay u qeybsamaan sidaynu horeba u ishaaray nabaataad iyo xayawaanaad wax dhirta laga goosto oo dhulka ka soo baxa iyo xayawaanaad nool nabaataadka asal waxa waa inay xalaal yihiin ilaa shaygu inuu geedkaasi inuu sun yahay mooyaane ama darar iyo dhibaato inuu u geysanayo qofka bani aadamka caafimaadkiisa ama badankiisa ama maskaxdiisa ou yahay shay muskira ama mukhadira kadhijidhka dhibaatada u geysanayana waxaa ka mid a alashyaa asaama ashyaada sunta leh iyo ashyaada dararkeeda iyo dhibkeedu mar walba uu ka badan yahay waxtarkeeda laakiin nabaataadka waxaa asal o a inay xalaal yihiin kuluu mima fi lardi xalaala tayiba xayawaanaadkuna waxay u qeybsamaan laba qeybood xayawaanaat baxriya iyo xayawaanaat bariya xayawaanaad badda ku nool laa taciishu ilaa fi lbaxr badda mooyaane meel kale aan ku noolayn xayawaanaadkaasi dhammaantoodba waa xalaal ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaar maana waa laydin xalaaleeyey ugaadha badda iyo wax allaaliyo waxa la cunay badda ku jira rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii badda la weydiiyey wuxuu yidhi huwa طuhuuru maa'uhu alxillu maytatu badda biyaheeduna waa daahir xayawaanaadka ku noolna baktigoodu waa xalaal marka xataa timsaaxu lbaxr waxayat lbaxr wma shaabaha alxayawaanaat albariya almuxarama kulluhu waa xalaal xayawaanaadka badda ku nool xataa hadday shabahaan ay la magac yihiin kuwa beriga ku noole xaaraanta ah libaaxa badda shabeelka badda kullahaa waa xalaal timsaaxa oo ah min min di min di naab aw min asibaac alati lahaa naabun taftarisu biha haddana waa xalaal licumuumi hadihi aladilla xayaat lbaxr abeesooyinka iyo masaska baddu waa xalaal sida raajixa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo og badda inay ku jiraan xayawaanaadka kala duwani haddana ma kala reebreebinoo wuxuu ihi huwa aطuhuuru maauhu alxilu maytatuhu ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo badda ku abuuray xayawaanaad kala duwan ayaa waxa uu yidhi ugaadha badda waa laydiin xalaaleeyey ilaahay subxaana wa tacaala ma kala reebreebin ama alxayawaanaat albariya xayawaanaadka beriga ku nool iyagana waxaa asal u ah inay xalaal yihiin maa lam yuxarimhu daliilu bicaynihi aw lam yadkul taxta qaacidati caama kaanuu daliil gaari ku soo arooray xaaraantimayntiisa amaba si aan hoos iman ahayn qaacido guud marka xayawaanaadka beriga ee muxaramka waa qaybo ma warada daliil bicaynihi maa warada daliilun fii taxriimihi bicaynihi miduu daliil gaari ku soo arooray xaaraantimayntiisa kaalkhinziiri mathala aw laxma khinziirin buri ilaahi subxana wa tacaala iyo mid waxa weeyaan hoos imanaya qaaciido guud waa xadiidka weli rasuulku calayhi salaatu wasalaam nahaa anabiyu calayhi salaatu wasalaam can kuli dii naabin min asibaac wacan kulli dii miqlabin min atuyuur waxaa rasuulku uu nahiyey mid kastoo dugaaga ka mid a oo la mici uu ku ugaadhsado macnaa horora udilaaya iyo kullu dii miqlabin min atuyuur iyo mid kastoo le ciddi uu ku ugaadhsado oo shimbiraha ka mid a marka xayawaan kasta oo xadiidka qaacidada hoos imanaya isaguna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraan ah oo xayawaanaadka berigaa ka mid ah maa umira aw nuhiya can qatli xayawaan kastaoo dadka la amray inay dilaan kaalfaara waalxaya waalguraab waalkalb alcaquur cumuum lkilaab baa markii hore la amrayba in la laayo markii dambea laga soo reebay alkalb alcaquur iyo alkalb laswad iyo alxuda-a xayawaanaadkaasi layna amray inaynu layna waa xaaraan lianna low kaanat xalaalan lamaa umirat biitlaafiha hadday xalaal tahay lama amreen in la baabi'iyo waayo baabiinteeda iyo laynteedu waa min baabi lisraaf ayay noqonaysaa saas oo kale xayawaan kastoo laynoo diiday inaynu dillo isaguna waa xaaraan kanamla walnaxla walhudhud waldifdac wasurad sida quraanjada noocyadeeda kala duwan inaynu layno waa laynoo diiday shinnida shimbirka suradka la idhaah iyo ka hudhudka la idhaahdo difdaca oo bahalka raha la idhaahdo iyo xayawaanaan kasta oo dilkiisa laynaga mamnuucay isaguna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraana kullu xayawaanin mutawaladin bayna xalaalin wa xaraamin aw bayna mubaaxin wa muxaram xayawaan kastoo ay iska dhalaan mid xaaraana iyo mid xalaali kaalbagli mahala waqad naha nabiyu calayhi isalaatu wasalaam aw xarama laxma albigaal wa abaaxa laxma alfaras rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hilibka fardaha waa xalaaleeyey waktigiisiina saxaabadu waa qasheen iyadoo daruura weliba aani jirin laakiin hilibka baqlaha waa xaaraantimeeyey rasuulku leanna waxaa iska dhalay shay xalaala oo faraska ah iyo mid xaaraana oo dameerka ah oo alxumuru lahliya dameeraha dadku ay dhaqdaan dameer farowga aan ahayni waxa ay ka mid yihiin xayawaanaadka si gaara loo xaaraantimeeyo daliil gaari uu ku soo arooray waxaa ka mid ah xayawaanaadka muxaramka ah alxayawaanaat alatii tatagadaa biاnnajaasaat xayawaanaadka najaasta cuna kaalatii ta'kulu ljiyaf sida kuwa cuna baktiga iyaguna waa xaaraam wey lianna waa min alkhabaa'id waxaanay noqonaysaa jallaala oo najaastii ayaa la falgelaysa macnaa xayawaankaa jirhkiisa fadalaadkiisa iyo waxyaabaha ka soo baxayaana waxay noqonayaan kuwo waxa weeyaan najaas miirtay ah ama biirtay ah marka iyaguna waa xaaraan bay dhahaan ahlucilmigu raxmatullaahi caleyh tusaaleahaan xunshada baasha la yidhaahdaa xunshadu ma aha waxa weeyaan shimbiraha le ciddi ay ku ugaarsadaan laakinaha tatagadaa biاnnajaasaat wa ta'kul aljiyaf lakin waxa ay cuntaa ay quudataa waxyaabaha najaasta gaar ahaan xayawaanaadka waxa weeyaan baktiya marka adi waa qaacida caama guud ahaan aada ku garan karto maa xurima min alacima wamaa xullila aw ubiixa minha wuxuu uhi sheekhu wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi gawricitaankiisa ee calaa dabxi fadakaatuhu gawriciisu wuxuu ku dhacayaa fii xalqihi dhuuntiisa cunihiisa walabatihi iyo dhuuntiisa marka xalqigu waa cunaha labaduna waa waa dhuunta wey marka xayawaanaadka xalaashaha waxay u qeybsamaan mid baktigiisu uu xalaal yahay waa alxayawaanaat albaxriya xayawaanaadka badda iyo aljaraad oo uxilla lanaa maytataan buri rasuulku caleyh isalaatu wasalaam laba bakti baana loo xalaaleeyey aljaraad waalxuut iyo xayawaanaad baktigoodu uu xaaraam yahay oo laba siyood midun ku xalaaloobaya ima bidakaat in la gowraco cinda alqudrati calaa dakaati marka la awoodee la kala gowricitaankiisa haddee la qaban karo wa imaa bicaqrihi ama ku xalaaloobaya in la dhaawaco yacnaa caqran aw jurxan mushiqan liruuxi dhaawac nafta ka jara cinda cadami alqudrati caleyh waxaa dhaawaca nafta ka jara oo xalaaleynaya xayawaanka gawricu uu shardiga u ahaa xalaalnimadiisa haddii la qaban kari waayo amabase in la gowracaa ay suurto geli weydo oo awood waxa weeyaan loo waayo marka xayawaanka haddii la awoodo gowricitaankiisa oo la gowrici waayo wuxuu noqonayaa bakti ilaa maa dakaytum buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala manaa xayawaanaad badan oo baktiga markuu sheegay xaaraana ayaa waxa uu ka soo reebay kuwa la gowraco markaa kuwaas iyagu waa xalaal haddaba gawraca laftiisu wuxuu leeyahay shuruud shuruudun fi lmudaki wa shuruudun fi laala shuruud loo dhigo qofka wax gowracaya iyo shuruud loo dhigo aalada iyo qalabka wax lagu gowracayo markaa taana in sha allahu tacaala sheekha ayaa sheegi doona oo kitaabka ayay ku qoran tahay lakiin halkan wuxuu kaga hadlay halka neefka laga gowracayo oo neefka ama cunahaasa laga gowracayaa ama dhuuntaasi dhuuntaasi haddii laga gowraco naxri baa la yidhahdaa waa la dhuundhal wa haadaa khaasun bilibil taasina waxa ay ku gaar tahay geela oo geela yajuusu dabxuhu wa yajuusu naxruhu geela in dhuunta lagu dhufto halkaasuu laga dalooliyo iyo in la gowraca labadaba waa ku banaayay amaa dabxigu waa fi libil fi lbaqari waalghanam waa lo-diyo adhiga waxaan markaa gowraca hayni gudi maayo bimacnaa xalaaleyn maayo haddii dhuuntu laga dalooliyo lo-da iyo adhigu xalaal noqon maayaan marka waxa uu leeyahay neefka ama xayawaanku cune iyo dhuun marka labadaasi halka udhaxaysa ayaa laga gowracayaa oo qulanqulshahaasi inuu xaggaa maro xagga madaxa u raaco iyo inuu xaggan dambe ee neefka u raaco labaduba waa jaa-is wey marka ama xaggan raaci ama xagga sare raaci labaduba waa bannaan tahay bay yidhaahdeen ahlucilmigu raxmat ullahi caleyh wamaaka lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi gawriciisa fadakaatuhu gawriciisu waa caqruhu waa in la dhaawaco oo xaysu qudira calayhi meesha la awoodo laga dhaawaco macnaa dhaawac yuzhiqu ruuxahu wa yaqtulu dhaawac dila oo nafta ka jara waa in la dhaawaco waxaana kaa tusaale u noqonaya xayawaanaadku haddii ay noqdaan kuwa la qaban kari waayo dida waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadu heleen haniima asaaba nahba ibilin wa hanamin ay haniima geel yaadhiba leh fanadda minha baciir walam yakun macahum khayr awr baa diday oo la qaban kari waayo farasna markaa may wadaan ay ku qabtaan faramaahu rajulun bisahmin faxabasahu ay famaata nin baa leeb ku ganay awrkii diday deetana waa ku fadhiisiiyey oo halkaa ayaa uu ku dhintay fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina lihadihi lbahaa'im awaabida kaawaabid alwaxsh famaa facala minha haakada fafcaluu bihi midla dalik waxaa ka mida xoolaha la dhaqdo kuwo u dida sida dugaag oo kale markaa kas idinka didaad qaban kari waydaan sidaasun ku sameeya oo leeb ku gana markaa waa la tooganaya un awrka lama qaban kari waayo gaadhi lagu qaban kari maayo faras lagu qaban kari maayo waa la qaban kari waayo waa la tooganaya xabadda marka lagu ridaayo ama leebka ayuba bismi illaahi la odhanaya taasaa markaa gawracu noqonaysa xadiidkan ayaana daliilo ah masaladaasi wamaa halabakum minha fasnacuu biha kada waxaa la mida neefka halkii laga gawrici lahaaba inaan laba gaadhi karin tusaalahaan awrku jar buu ka laalaadaa naftina waa ku jirtaa xagga hore in laga maro dhuunta lagu dhufta ama la gawracaa suurtagal maaha sidee loo gawracaya waa la dhaawacayaa un dhaawac waxa weeyaan nafta ka qabta ayuunbaa la dhaawacaya wa kamaalu dakaati gawraca dhamaystirankiisu arbacatu ashyaa afar shay wey manaa adakaat lkaamila waxay ku xaasilaysaa afar arrimood qaطcu lxulquum in la jaro hunguriga cad waa ka neeftu ay marto waalmari iyo hunguriga raashinku uu maro waa majra aطacaam waalwadajayni iyo labada waxa weeyaan xidid ee hunguri qoorta mara ee dhiigga waxa weeyaan qaada maxaa la dhaha magacooda xawl lmari xawl almariid bay ahayd asalkeedu waa af carab xawl almariid bay dhahaan soomaalida xawl almariid waa labada xidid ee yaana mariya ama hunguriga hareerihiisa mara nacam walmuj markaa intaas haddii la wada jaro labada hunguri iyo labada xawlalmariid la jaro waa gawracii dhamayska tirnaawi laakiin waajib ma wada aha in la wada jaro waalmujziu minhumaa waxaa ka gudayaa waxaa gudaya ka midii shay-aani waa laba shay qaطcu lxulquumi waalmariid haddii labada hunguri la jaro walow labada xawlulmariid yaa laba jari leh waxa weeyaan gawracaasi waa gudaya ayay qabaan culimada waxa weeyaan shaaficiyadu ama labada midkood labada hunguri midkood iyo labada xawlulmari haddii la jarana waa la mid ahamu shay waxaa ugu muhiimsan waa neefkaasi in la jaro meel dhiiguu ka soo burqado oo dhiiguu qulqulo ee rasuulku wuxuu yihi maa anhara addama wadukira smu llahi calayhi fakuluu ka sida ka dhiigga qulquliya ee dhiiggiisu sida webigoo kale u qulqulo ee bisinkana loo qabto cuna buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ahamu shay waa taa dhiiggu inuu kasoo burqado oo dhiiggu isagoo butaacaya uu kasoo boodo markaa meel marka la jaro dhiigguu sidaa u qulqulayo uu butaacayo in la jaro ayaa waajiba wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu in lagu ugaarsado bikulli jaarixatin manaa xayawaan kasta oo mucallamatin mid la baraya la tababaraya oo min asibaaci ka mida dugaagga iyo wa min jawaarixi tayr iyo shimbiraha ugaadha qabta ka mida marka ilaahay baa taa qur-aanka ku sheegay yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum aayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukallibiin tucallimuunahuna mima callamakum allah markaa xayawaanka la tababaray ama ay ha noqdo ama harimcad ha noqdo ama shabaal ha noqdo ama baaz ha noqdo ama shimbir kale ha noqdee mar haddii la tababaray ugaadha lagu diro ee uu qabto ee marka la dirayana bisinka loo qabto ee markuu qabtana aanu cunin waa xalaal walow qabashadiisa ha kuba dhimatabe haddii iyadoo nool la gaadhana waxaa waajiba in la gowraco marka aygaagii aad tababartay baad dirto bismi illaahi baad tiro ugaadha ayaad ku dirtay ugaadhaasi haddii uu qabto oo qabashada ay ku dhimato qabashadiisa ayaa gowracu ah si aayadda qur-aanka ay tilmaamayso haddii ugaadhi oo nool aada gaadhana inaad gowracdo ayaa waajiba oo haddaad iska dayso ilaa ay ka dhimanayso naftu ay ka baxayso dhaawacyada ay u dhimanayso bakti baa ugaadhaasi ay noqonaysaa shimbiruhuna waa la mid wa sharaa'itu tacliimiha tababarkeeda shuruudiisuna arbacatun afar weeye oo goormaa la odhanayaa xayawaankaa lagu ugaarsanayaa ama ha noqdo ay ama shabaal ama harimacad ama shimbiraba ha noqdee waa tababaran yahay oo sifadaa waa laga helay goormaa la odhanaya wamaa callamtu min aljawaarix goorma ayuu noqonaya an takuuna waa inay noqoto idaa ursilat marka la diro istarsalat mid dirmaysa waa in amarkana waa inay qaadanayso oo qabo marka la idhaha ugaadha waa inay ku dhaqaaqayso wa idaa zujirat marka la celiyana inzajarat mid joogsanaysa waa inay noqoto ugaadhi iyadoo kusoo kusii socota marka haa kasoo noqo waa inay kasoo noqonayso oo amarka ay qaadanayso lakiin haddaanay amarba qaadanayno marka la idhaahdo qabo ay iska fadhiyayso marka la idhaahdo ka joogna ay kusii ordayso taasi ma tababara laysat mucallama wa idaa qatalat marka ay disho saydan ugaadhna lam taakul minhu shay-an waa inaanay waxba ka cunahayn oo haddii ugaadhii marka ay qabato ay waxa weeyaan cunto ma tababaro wey qofkii ugaadhsanayeyna umay qaban kii ku ugaadhsanayay ee iyada ayaa qabsatay weeyaan macnaheedu wa an yatakarara dalika arrinkaasi waa inuu soo noqnoqdo minhaa iyada oo marar badan waa in lagu tijaabiyey amar qaadashadoo ay amar qaadatay marar badan oo ugaadh loo dirayna waa in waxa weeyaan aanay cunin laakiin haddii arrintaasi mar iyo laba iyo ay ka dhacday daliil u noqon mayso in waxa weeyaan ay tababaran tahay leanna waxaa dhici karta taan tababarayni inay mararka qaarkood amar qaadato oo qabo marka la dhaha ay ku dhaqaaqdo ka joogo marka la dhaana ay ka istaagto marka annaadiru laa xukma lahu alcibratu waa bilgaalib xaaladda naadirka iyadu cibro ma laha oo tii tababarayn lafteedu haddii ay xaaladaha qaarkood cunto gaajo haysay awgeed dee xaaladdaa xukum lagu dhisi maayo ta aan tababarayni hadday mararka qaarkood amar qaadatana xaaladdaasi naadirka xukum lagu dhisi maayo fa in cudimat haddii la waayo ixda sharaa'id shuruuddan mid ka mida lam yaxilla xalaal noqon maayo maa akhadathu macnaa waxa ay qabatay ilaa an yudrika ilaa an yudraka in la gaadho mooyaane xayan isagoo nool wixii ay qabatay oo fa yudakaa la gowraco marka haddee kuwa kale ayuunbuu la mid yahay isagoo nool haddii la gaadho nolol mustaqira xayaatu mustaqira nolol sugan iyadoo ay weli ku harhsan tahay haddii la gaadho oo la gowraco macnaa wixii qabtayba ha qabtee dee gowrac ayaa markaa xalaalaynaya waxaa markaa shuruudda ka mid a waxyaabaha ugaa nacam ugaadhaasi baalaa la tababara ay qabteen xalaal ku noqonayso waa inuu dhaawaco oo haddii uu ku dilo bisadma hadduu bisadma uu ku dilo dhiig aanu ka keenin macanaa dhufashadii dhulka uu ku dhufanaayey ama dhagaxaanta ama dhirta oo uu ganacgooyo harimacadkii ama aygii aada ku dirtay ama shimbirtii aada ku dirtay macanaa xalaal noqon maayo marka waa mawquuda mawquudaduna inay xaaraan tahay qur-aanka ayaa caddeeyey sidaasi ayaana raajixa sidaas oo kale waxaa shuruudda ka mida in mid kale aanu la wadaagin oo xayawaankaagii tababara aad ku dirtay haddii ugaadha qabashadeeda mid kale uu la wadaago oo isagoo markaa dhintay aada gaadho oo kaagii iyo kuwo kaleba ay dul taagan yihiin xaaladda caynkaas iyana xalaal kuu noqon maayo ee rasuulku wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka almucallam wasamayta faamsaka waqatala fakul wainakala falaa taakul fainamaa amsaka calaa nafsi waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam inamaa samayta calaa kalbika walam tusami calaa gayri aygaagaad bisinka u qabato laakiin ka kalada bisinka umaad qaban marka mar hadduu mid kale la wadaagay qabashada oo ay dileen xaaraan bay ugaadhaasi kaa noqonaysaa waana halka culimmadu ay ka qaateen xadiidka iyo adilada lamidii qaacidada ay ku sheegeen kutubta alqawaacid alfiqhiya ee odhanaysa alaslu fi dabaa'ix altaxriim waxyaabaha la gowraco waxaa asal u ah inay xaaraam yihiin ilaa la yaqiinsanayo gowracaasi si saxa inuu u dhacay waayo iminka marka aygaagii iyo ay kale aada ugu dul timi ugaadhii oo baktiya waxaa dhici karta inuu aygaagii bisinka aada u qabatay aada ku dirtay uu kuu qabtay uu dilay waxaa kaloo dhici karta inuu kaa kale u qabtay marka sidaasoo kale aygu wax uu ka cuno waxaa dhici karta inuu isagu qabsanaayey waxaa kaloo dhici karta inuu adiga kuu qabanaayey marka waxaa ku kulmay jaanibu taxriim iyo jaanibu ibaaxa sabab ugaadhan ay xalaal ku noqon karto oo aygaagan aad ku dirtay bisinka aad u qabatay kuu qabto iyo sabab ay xaaraan ku noqon karto oo aygan kale ee adigu aanad ku dirin bisinkana aanad u qaban faqulliba jaanibu altaxriim calaa jaanibi alibaaxa waxaa la xoogaysiiyey halkan oo la hormariyo xukunka la siiyey dhinaca xaaraanta sidaasi awgeed baa shaygii markuu noqday mid ixtimaala hilib xalaala inuu yahay iyo hilib xaaraana inuu yahay waxa weeyaan waxaa la la la xoog badiyey xukumkii lagu dhisay dhinaca inuu inuu xaaraan yahay waayo dafcu lmafaasidi muqadamun ama dar-u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix sida culimadu yidhahdaan idan qaacido guud baynu ka qaadayna halka oo ah hilib kasta oo laga shakiyo xalaalun huwa am xaaraam xaaraan baa mise waa xalaal waa laga tegayaa waxaa la cunayaa in hilibka la yaqiinsado inuu yahay waxa weeyaan mid xalaal ah walihaada alluxuum almustawrada hilibka lasoo waarido debadda laga keeno ama maraqan debadda laga keeno adee jaraalo dadku ay isweydiiyaan maa xukmuhu xukumkiisu waa maxay haddii laga keenay hilibka dhul islaam asalku waa inuu yahay xalaal qof muslimi uu gowracay haddii waxa weeyaan laga keeno ilaa la yaqiinsanayo in si khaldan loo gowracay haddii dhul gaalo laga keenana hadday gaaladaas yihiin ahlu kitaab ahlu kitaabin yuhuud iyo nasaara asalku waxa weeye dabaaixdoodii waxa ay gowracaan inuu xalaal yahay allahuma in la ogaado mooyaane in ay si khaldan u gowraceen marka haddii la ogaado xaaraan buu noqonayaa haddii la ogaado inay bisacqi lkahrabaa'i ku dileen koronto inay ku qabteen ama musadas baaskoolada inay madaxa kaga dhufteen xayawaanaadka lagu laayo ama mustawdacaat muhallaja bakhaaro waaweyn oo tallaagadaysan inay digaaga ku xareeyeen sida faransiiska oo kale waxa weeyaan ka dhacda oo bacdu nnaas oo markaa taqaariir ama warbixin si ay uga bixiyaan meeshaasi u tagay ay kusoo arkeen macanaa digaag fara badan oo isagoo nool lagu xaraynaayo bakhaar weyn oo tallaagada deetana dee qabowga awgii dhimanaayo kadibna ha dhow toole marba xabadun laga soo qabanayo oo baalka laga rifaayo urkujirtana laga saarayo hadhowna dusha lagaga soo qoraayo madbuuxun cala atariiqa alislaamiy xataa qaarkood oo kurkii wata oo aan laba gowricinba midiba aan la taabsiin ayaa waxaa la yidhaha baakid ku xidhan ay ku qorantahy madbuux cala atariiqa alislaamiy marka ahlul kitaabku wixii ay gowracaan wuxuu u qaybsamayaa wax la og yahay inay si saxa u gowraceen kaasi xalaal buu inoo yihi iyo wax la og yahay inay si khaldan u dileen dee baktigu xaaraan buu inaga yihi ama ahlu kitaab ha laayaan ama qof muslimi ha dilo ama iskiiba ha isaga dhinta xayawaankani iyo wax laga shakiyey oo xaaladoodiiba isku darsantayoo marna waa gowracaan marna korantay ku qabtaan mar baaskoolad ay ku dhuftaan mar waxa weeyaan si kale ayay u dilaan waa laga shakiyey markaa dabaaixdoodii haddii laga shakiyana alaslu fi dabaa'ix waa inay xaaraan tahay mar haddii shakiba uu soo galo walihada dabaaixda imika ka imanaysa alluxuum almustawrada wakadalika maraqa laga soo waaridayo min bilaadi lkufr min imrika wa min uruba albilaad annasraaniya waa mashkuukun fii amriha waa mid markay ugu yar tahay laga shakisan yihi walihada laa taxil ilaa mid la hubo si gaara loo og yahay in si saxa ay u qaleen mooyaane waa laga shakisan yihi shakigaana waxa keenay waxaan akriya anigu warbixino badan oo rag dhakhaatiira oo muslimiin ah iyo culimo waxa weeyaan tagtay masaanicu luxuum fii uruba waxa weeyaan new zealand jarmalka faransiiska waddamo kale talyaaniga oo kale waxay markaa tilmaameen australia waxay tilmaameen qaarkood markay wey waxaan markaan weydiina oo nidhi sidaad xoolaha u gowracdaan waxa dha walimaada dabx maxaa laga gowracayaa bay yidhahdeen neefka laga dhibaya maxaa laga gowracayaa nafta loogu silcinaya gawracu waa nafku silcine qaarkood waxa weeyaan waxaa la arkay iyagoo digaaga ku qaleen bisaaqil kahrabaa'i korontoon ku qabanayo meel korontaa madaxa loo gelinaya jac markiiba naftaa ka baxaysa talaagadaa lagu tuuraya hadhowna dushaa lagaaga soo qoraya madbuuxun cala ariiqa alislaamiya lo-doo kale jarmalka wuxuu sheegay nin dhakhtaroo muslim oo tegay meesha lagu gowraco maslaxooda wuxuu ihi neefka baaskoolada halkaa madaxa kaga dhufanaya dabeetana kuwa jazaariinta ahi halkan ay xoogay kaafeeya ama shaahma yaroo khamriga ku dhufanayaan intay naftu ka baxayso markay naftu ka baxdana waa deldelayaan dabeetana haraggay ka siibayaan hadhowna waxaa lagugu soo qorayaa madbuuxun cala ariiqa alislaamiya waxaa odhan kartaa waxaa jira jimciyaad islaamiya oo shahaadada ay ka haystaan sharikaat luxuub ee yurub ku yaala iyo waddamadaas kale sida australia iyo haadihi aljimciyaat jimciyaatun khuraafiya laa tubaali biddiin waa jimciyaat khuraafiya tabiicu diinaha bidiinaar oo diinta iibisa iyagoo waxaasoo dhan og ayaa haddana xaqiiqatan ay siiyaan waxa weeyaan shahaadaad ay leeyihiin si si shirkadaasi si fiican bay waxa weyaan xoolaha u qasha marka qofkii doonaya xaqiiqatan inuu ka war helo iyagaaban kaa qarinaynba haddaad warqad u dirto sharikaadkaas sidaad tidhaahdaa neefka macnaa waa kuu sheegaya leanna hada laysa du ahamiya cindahum wax agtooda qiimo kale soo agtaada qiima uga leedahay ayaanay ahayn idan luxuumta mustawradka bilaad ulkufri laga soo waaridayo ee laga shakisan yahay qaraa-inta iyo calaamaadka faraha badan inay ku meersan yihiin in waxa weeyaan aanay si saxa u gowricin oo bakti inay tahay ay u badan tahay ama ay ixtimaasho in la yska ilaaliyo wey maraquna lilmaraqi xukmu laxm maraqu mar walba wuxuu la xukum yahay hilibka laga saaray qaala watajuusu waa banaantay addakaatu gawrici bikulli maa shay kasta ayaa lagu gowrici karaa oo yajraxu dhaawacaaya bimacnaa jeexaaya ilaa ama ha noqdo dhagax ama ha noqdo loox ama ha noqdo bir wax afle waa inuu noqdo ilaa bisinni yacanaa iligii iyo laftii mooyaane iyo wadufuri ciddida labada iyaga nahyi baa ku soo arooray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maa anhara dama wadukira sma ullahi caleyh fakuluu shayga lagu gowraco shay ka dhiijiya sabab u noqda dhiiggiisu inuu qulqulo sida webigoo kale oo bisinkana loo qabto cuna laysa asinna waadufura wuxuu ka soo reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam lafta iyo ama ilig ha noqoto ama laf kalaba ha noqoto iyo ciddida wixii lagu gowraco wuxu uhi rasuulku wasauxadithukum can dalik fa ama asinu facadmun iliga miyaa waa laf idan laf oo dhami waa isku xukun wa ama adufru famuda alxabasha ciddiduna waa midida xabashida bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa imka talo may ku gowracay ciddiyahooda xoog weyna ciddida neef lagu gowracaya ya subxaana allah waa ciddi jiradowda wey taas nacam marka dhagaxa waxbaa lagu gawrici karaa xadiidka qaarkeedna waa kusoo aroortay sida xadiidu kacab ibni malik saxiix albukhaari in inan adhi ula joogtay ay waxa weeyaan aragtay neefka garanaya kadib dhagax intay kala jebisay ay ku gowracday maray ka shakiyeen rasuulka ay weydiiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam uli kulu cuna marka ama loox ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama xadiid ha noqdo wax kastoo jaroo dhiigga qulquliya oo labadaa la diiday aan ahayn waxa weeyaan neefka waa lagu gawrici karaa wa taxilu waxaa xalaala dakaatu kulli muslimin muslim kasta wixii uu gowracay ayaa xalaala wa kitaabiyin iyo mid kastoo ahlulkitaabi wixii uu gowracay waalkitaabiyu waa alyahuudi waanasraani ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum طcaamka kuwa kitaabka la siiye xalaal buu idiiye qaala بن cabaas fi tafsir اآية وطcaamu اladina ay dabائxu اladina uutu اkitaab طacaamka halka waxaa looga jeedaa waxa ay gowracaan xalaal buu idiiye walaa تxilu xalaal maaha dabيixaةu majuusiyin mid dabcaabuda wuxuu gowraco walaa wathaniyin iyo mid waxa weeyaan mushriga oo sanam caabudi wixi uu gowraco marka watanna maxaa la idhaahdaa kullu maa cubida min duuni illah wax kastoo ilaahay sokadiyey loo leexiyo cibaadada waa wathan rasuulku waa kila allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin wathan la caabudo idan low cubida qabru nabiyi calayhi salaatu wasalaam lasaara wathanan bidaliili hada alxadiid idan dadka qubuuraha ilaahay xaqiisii u leexiya dadka xabaalaha ku jira caruur iyo cuud iyo caafimaad weydiisanaya ama roob weydiisanaya aaminsan inay wax tari karaan oo adduunyadan ay wax ka qaban karaan fa haulaa'i wathaniyuun wain qaaluu laa ilaha illa allah wain salluu wasal kuwaas waa wathaniyiin wey haba soomaan oo ha tukadaan oo laa ilaha illa allah afka ha ka yidhaahdaan be qofka qabri ilaahay xaqiisii siinaya ilaahay uun mooyaane cid kale waxaanay bixin karin weydiisanaya kaasi waa wathani walaa taxilu dabiixatuhu waxa uu gowracaana xalaal ma bal waa xaaraan sidaa sheekuu yidhi walaa taxilu dabiixatu majuusiyin walaa wathaniyin marka kacbadati lawthaan wa naxwiha ayuu odhanaya oo markaa kufaartii waxaa laga soo reebay uun isku wada daro kaafirka asligaa diinta baan soo geliniyo kaafirka murtadkaa ee markii hore muslim ahaaye dee wuxuu ku ridooba la yimi min qowlin aw ficlin aw ictiqaadin waxaa laga soo reebay un kufaarta ahlulkitaabka ayaa laga soo reebay leannu ahlulkitaabku waxaa la yidhaha maytada iyo baktiga xaaraan bay u arkaan sida muslimiinta oo kale marka ragga iyo dumarkana waa isku mid oo wixii gabadhi ay gowracdaa waa xalaal qaala ibnu lmundir raximah llah waajmaca alculamaa calaa ibaaxati dakaati almar'ati waasabiy waxay culimmadu isku waafaqeen gabadhu wixii ay gowracdaa inuu yahay xalaal ama daahir ha lahaato ama nifaas ha lahaato ama xayd ha lahaato waayo gabadhi kacab bin maalik xadiidkiisaa kusoo aroortay inantaasi gowracday waxa weeyaan neefka adhiga ee dhagaxa ku gowracday rasuulku yihi cuna rasuulku ma istifsaarin oo ma odrhan miyay xaaladii ama waktigii caadada miyay ku jirtay mise kumay jirin idan gabadhu xaalad kasta waxbay gowrici karta ilmaha yar wuxuu gowracaana waa xalaal bishardi an yakuuna mumayizan laakiin waxaa shardi ah inuu yahay mid wax kala garanaayo wax kala soocaaya ayaa shardi ah waxaa loo shardiyaa qofkan wax gowracaaya alladii yudaki waxaa loo shardiyaa inuu noqdo waxa weeyaan mid wax kala garanaya walihaada ilmaha yar ee aan waxba kala garanayn iyo qofka waalani wixii ay gowracaan xalaal maaha waxaanay culimadu yidhaahdaan waa dakaatun oo ishturita fiiha addiin fayushtaratu fiiha alqasdu gowraca waxaa loo shardiyaa diin waa inuu qofku muslim yahay ama kitaabiya wax gowracaya mar haddii diin loo shardiyana waxaa taa laga qaadanayaa in qasdina loo shardiyo markaa qof u qasdihi kara gowraca oo in wax la gowraco iyo inaanu neefkani xalaal noqonayn ilaa la gowraco qofka la garanaya inuu gowriciisu xalaal noqonaya wadakaatljanini uurjiifka gowriciisuna bidakaati ummihi buu ku xaasilayaa gowraca hooyadii la gowraco markaa xayawaanka yar ee caloosha ku jira haddii tii weyneydee siday la gowraco hadda isagoo baktiya inuu soo baxay maa weli caloosha ayuu ku jiraa haddii hooyadii la gowraco gowraca hooyadii ayaa isagana gowrac u noqonaaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi dakaatu ljaniini wa dakaatu ummihi kuluuhu in shi'tum faina dakaatahu dakaatu ummih gowraca hooyadii ayaa gowraca bu rasuulka waana sida jamaahiirulculamaa ay ku tegeen khilaafan linucmaan ilaa an yuujada in la helo mooyaane xayan isagoo nool isagoo nool oo xayaatun mustaqira nolol sugani ay ku jirto hadduu soo baxo fa yudakaa markaa waa la gowracaya gowrac waxaanayna xalaalayn maayo wamaa qutica waxaa laga jaro min xayin xayawaan nool fa huwa meytu waa bakti xayawaanka baktigiisa ayuu la xukumya haddii waxa weyaan lax nool laga goosto barhida barhidaasi waa bakti waa xaaraan awr nool haddii kursi kuruska laga goosto kuruskaasi waa bakti weeye ila ashucuura dhogortii mooyaane almuntafac biha ee lagu intifaacayay fi lmafaarishi ee loo isticmaalayo firaashyada iyo walmalaabisi dharka la xidhanaayo lagu tolaayay marka hore ayaynu u tilmaamnay markaynu ka hadlaynay meytadu baktigu inuu najaas yahay waxaanu dhogortiisu najaas maaha laanna dhogortu may baktiin waayo dhogorta marka horeba nololi kuma ruuxi kuma aanay jirin dee baktina waxaa la idhaahdaa shayga ruuxi ay ku jirteen ruuxdu ay ka baxday oo mawdka waxaa la idhahda waa mufaaraqatu alxayaat ama mufaaraqatu ruux liljasad faslu wakulu xayawaanin xayawaan kasta oo istaaabathu lcarabu carabi ay u aragta inuu yahay ayib ay taraahu ayiban fa huwa xalaalun xalaal weeyaan ilaa maa warada sharcu sharcigu wuxuu la soo arooray mooyaane bitaxriimi xaaraantimayntiisa wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo istakbatathu lcarabu carab ay u arkaan khabiid in iyo midxun fa huwa xaraamun xaraam wey ilaa maa warada sharcu sharcigu wuxuu la soo arooray mooyaane biibaaxatihi xalaalayntiisa ilahay wuxuu yihi fi laaya wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'ir ilahay addoomaha wuxuu u xalaaleeyey alayibaat waxaanu ka xaaraantimay alkhaba'ir idan ma huwa daabid ayib wama huwa daabid alkhabiir maxaa lagu garanayaa ka ayibka maxaase lagu garanayaa ka khabiirka culimadu waa isku khilaafay sa aragta sheekhu wuxuu leeyihi wixii daliil uu xalaaleeyey waa ayib wuxuu daliil xaaraantimeeyena waa khabiir wixii kasoo harhana wixii carabee u aragta inuu khabiif yahay oo wax xunoo laga wasuusaa u taqaanaa waa khabiif wixii carabee u aragta wax wanaagsanna oo ayibana waa ayib oo bimacnaa waa xalaal kay khabiif u aragtaana waa xaaraan oo carabta maxaa loogu gaar yeelay arrintan xidhan carabtu waxaa markaasi ay ahaayeen kuwo dabaaicdoodu ay saliim tahay waxyaabaha xunxun had iyo jeraale fog bay ahaayen bu yidhahda qaarkoodna waxay dhaha maya carab oo dhan maaha carabtu hadday reer magaalooda wax walba way cuntaa waa carabta reer miyiga waxay tayib u arkaan baa xalaala wixii ay khabiif u arkaana waa xaaraam hadii la dhaha carabtu xaggee dabiicada saliimka u joogtaa soo kuwii baktiga cuni jiray ee odhan jiray waxa weeyaan wixii ilaahay uu gowracayna wuu noo diidayaa wuxuu isagu dadku ay gowracayna waa xalaal buu leeyahy marka arrintu u noqon mayso ilaa abaa'ic innaas laa ila alcarabi walaa ila alcajab arrintu waxay u noqonaysaa ila sharci oo wixii sharcigu aanu xaaraantimayn aanu kaba hadali waa cafwun sidiisuu xalaal ku yihi asalkiibuu baaqi ku yihi قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة شرعي وحي آن حاران تمين آن شرعي وحي ويان ديدني فهو الطيب وي أصل كي أي باقي كي وحي الدليل قال قصار لنا وطيب واسم وحلا وحي الدليل حاران تمين أي ما خبيثة ويعدي الإسراء طبائع الناس والنقضة هي وحدتك أي بمعنى naftooda u quraan ay cunaan iyo waxaana naftooda u quurin taasi waa lagu wareeraya oo dadkeebaa loo noqonaya carab baa tidhi carab lafteedii baa iskhilaaftay xabarigoodii iyo badwigoodii baa iskkhilaaftay calaa mari lcusuul waduhuur dabaaicdoodu waa isbedbedelaysa marka wax daabid noqon kara maa idan maa tayabahu sharcu fahuwa ayib wama stakbatahu sharcu fahuwa khabiif wayaxrumu waxaa xaaraana min asibaaci isagoo ka mida dugaagii maa lahu kay u sugnaatay duurjoogtii maa lahu ya kay u sugnaatay naabun mici qawiyun xoog leh wayacduu bihi uu wax ku dishoodo bimacnaa uu ku weeraro xayawaanaadka kale wayaxrumu waxaa xaaraana min atuyuuri shimbirihi maa lahu mikhlabun kale waxa weeyaan ciddi qawiyun xoog badanoo yajraxu bihi wax uu ku dhaawaco oo wax uu ku dilo xadiidka ibnu cabaas imaam muslim warinayo ayaana sidaasi tusinaya marka waxyaaba qaacidada laga soo reebay ayaa jira waxyaaba qaacidada laga soo reebay waxaa ka mid a waraabaha addabc oo markii curwa ibnu zubayr la weydiiyey wuxuu yihi waa taabiciye curwa ibnu zubayr radia allahu canhu waxa uu yihi laa tara laa taraahu lcarabu aw laa taraa fiihi lcarabu ba'san carabi wax dhibo uma aragta buui macnaa waa min aayib cinda alcarab markuu cabdiraxmaan weydiiyey jaabir bni cabdillaahi fara'ayta dabuca asaydun huwa iiga waran waraabuhuma ugaarbaa qaala nacam wuxuu ihi haa qaala aakuluhu oo miyaan cunaa qaala nacam kulhu haayo cun buu yidhi qaala aqaalahu nabiyu dalika oma rasuulkaa sidaasii yidhi qaala nacam haa rasuulkaa yidhi rasuulku wuxuu yidhi الضبع صيد وفداؤه كبش waraabuhu waa ugaadh qofka dila isagoo markaa muxrimana waxaa furashadiisu ay noqonaysaa ku waajibaysa wan wan ayaa u dhigma waraabaha shaaficina wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay adraktu nnaasa yatabaayacuuna adibaaca cinda asafa walmarwa waxaan soo gaadhay dadka waraabayaasha ku kala iibsanaya safa iyo marwa agtooda macnaa cinda masjid alxaraam laakiin waxa uu tilmaamaya imaamu nawowi raximah llahu tacaala fi rawda waxa weeyaan in hadduu jiyafka ama baktiga haddii uu cuno oo sidaasi jallaalo uu ku noqdo inuu xaaraan noqonayo masaladaasina kolley ictibaarkeeda ayay leedahay nadarna waa ku sugan yahay wayaxilu waxaa xalaala lilmudari qofka daruura ay hayso fi lmakhmasa ee fi lxaajati shadiida baahi daran ku sugan an yaakula inuu ka cuno min almaytati baktigii almuxaramati ee la xaaraantimeeyey maa in inuu ka cuno yasuddu bihi uu ku awdo ramaqahu macnaa baahidiisa marka ramaqa waxaa looga jeedaa macnaa quwatahu wa baqiyata ruuxi wuxuu ku celiyo nafta ayaa uga bannaan oo awooddii waxa weeyaan inuu sii noolaado sababaysay uu ku ceshado marka maa yasudu bihi wuxuu ku celiyo ramaqab naftiisa wuxuu ku celiyo xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir wamaa uhila ligayr illahi bihi buu hi ilahay markaasa ilahi wuxuhi faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liithmin faina allaha gafuuru raxiim marka qofka haddii naftu ay qabato ishilaada dhiman doontaa waxa uu nafta ku celiyana aanu ahayn bakti mooyaane baktigaasi inuu cuno wey bal culimada badankooda waxay ku tageen inay waajib ku tahay inuu cuno oo ilaahay baa yidhi walaa taqtuluu anfusakum hadduu cuni waayo dee naftiisii mid inay dhimato sabab ugu noqday ayuu noqonayaa marka baktiga intuu ka cunaya culimada qaarkood waxa dhaha intuu doono waa loo xalaaliyey laakiin sheekhu waxaad aragtaa inuu leey wuxuu ka cunayaa in uu nafta ku celiyo oo dararkii dhibkii ahaa inuu ka baqanayo naftu inay ka baxdo wuxuu kaga baaqsado ayuunbaa uga bannaan saas ayaana raajix waayo mar haddii uu ka cuno baktigii in nafta uu ku celiyo dee daruuradii u xalaaleynaysa way zuushay daruuro markaa u xalaalaysaa ma taalo walanaa waxaa inoo sugnaaday maytataani laba bakti oo xalaalaani xalaala asamaku waa kalluunka ama xayawaanu lbaxri oo dhan iyo waljaraadu ayax ayax iyo kabajaaga iyo xalaal wey wadamaani iyo laba dhiig oo xalaalaani xalaala alkabigu beerka iyo watixaalu beeryarada alaa beeryarada soomaalidu xaaraan baabay moodaan markaa beerka iyo beeryaradaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba dhiig inay yihiin buu tilmaamay oo haddana xalaal waay dam masfuuxa baan ahayn dhiig qulqulayo dareerayo maaha uxilla lanaa maytataani wadamaani faama almaytataani faalxuutu waljaraad wa ama addamaan falkabidu waatixaal ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam faslun waludxiyatu udxiyadiina in la udxiyaystaa sunnatun weeye mu'akada bimacnaa waajib maaha udxiyadu ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iraada ayuu ku xidhay man araada an yudaxiya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa se raajix ay jamaahiirtu ku tageen waa sunna inuu qofku udxiyaysta wayujziu fiiha waxaa udxiyada gelaya aljadacu ka sanad jirkaa min adani idaha ka mid ah wathaniyu iyo ka laba jirkaa ee min almaczi ee ka mida waxa weeyaan riyaha iyo wathaniyu wa min alibil ka waxa weeyaan ah mid shan sannadood ay u dhammaadeen oo geela ka mid ah wathaniyu min albaqar athaniyu min albaqarna waa ta ay u dhammaadeen laba sannadood sanadkii saddexaad ma gashay athaniyu min albaqar iyo athaniyu min almaciz ayaa isku mid ah oo riyuhu waxay thaniyi yihiin iyo lo-du marka laba sannadood ay u dhammaadaan geeluna wuxuu athaniyu yahay marka shan sannadood ay u dhammaadaan marka idaha waxaa udxiyada gelaya ta sanad u dhammaaday riyahana tay laba sannadood u dhammaadeen lo-dana neefka laba sannadood u dhammaadeen geelana neefka shan sannadood u dhammaadeen wa tujzi waxay ka gudaysaa albadanatu neefka geeli can sabcatin toddoba qof waalbaqaratu kalodiina can sabca washaatu neefka arigiina can waaxidin mid qura maanaa mid qura iyo cidda uu mas-uul ka yahay wa arbacun afarna laa tujzi'u ma gasho fi daxaaya udxiyada alcawra neefka cawaran alcawarna waa ceybun fii ixda alcaynayn waa ceeb iyo iin labada indhood midkooda ay leedahay albayinu cawaruhaa ee cawarnaanteedu ay cadda iska muuqato waalcarjaa iyo neefka dhitinaya albayinu carajuha ee dhitintiisa ama laangarhayntiisu ay caddahay waalmariidatu iyo neefka xanuunsanaya albayinu maraduhaa ee inuu xanuunsanaya anaa iska cadda maxaa lagu garanayaa talo arigu inuu xanuunsanaya maxaad ku garan lahay cabdiraxmaan anu waxbaan ku garan lahay cabdiraxmaan ile xumad baa hayse ku odhan maayo kayfa yucraf ya madaxuu foorariya idan neef kastoo madaxa foorariya wuu bukaawey haye nimanka dhalinyarta ayaa garanaya maxaa lagu garan karaa haye maxaad ku garan lay maxaa dhaca wuu dhagor xumaanaya idan neef kastoo dhagor xumaada oo buka xataa hadday jiilaalka aya xasan gangan baa iska taaga sax dhagortiisii sidaa u jiiftay way istaagtaa neefka markuu buko ko haye waanuu madoobaadaa halkaa goljincidaasoo kale maxay noqotaa way madoobaataa waana gariira dee daaqa oo neefku uu daayo ama uu yaraystana waa lagu garan karaa walcajifaahu iyo neefka wayda alatii taasoo dahaba uu tegay mukuhaa dhuuxeedii min alhuzaal macanaa weydnimo awgeed waa ma laha waxa weeyaan seer siniinta ma leh oo waa waa neef wayda marka afartaaba xadiidka ayaa lagu sheegay wixii kasii liita ama lamidiina waa la xukun wayujziu waa gudayaa alkhasiyu neefka xiniyaha laga saaray ama la tumay walmaksuuru lqarni iyo tageeskeedu uu jabayi walaa tujzi u gudi mayso almaqtuucatu ludun ta dhegtu ay go-an tahay wala danab iyo ta dubku uu go-an yahay toona ma gudayaan laakiin ma wax daliilo lama hayo sida afdalkii waa inaan lagu udxiyaysan laakiin daliil diida lama hayo oo ta geesku uu jaban yahay iyo ta dhegtu go-an tahay iyo ta dabadu go-an tahay danabku go-an yahay intaaba daliil mamnuuca lama hayo bal aharu cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu tusinayaa in udxiyada ay gelayso wa waqtu dabxi waqtiga la gowracayo udxiyadana waa min waqti salaati lciid salaada ciidda waqtigeedu markuu soo galo macnaa waa bacda salaa salaada hortee lama gowracayo ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacayso min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalinta u dambaysa oo maalinta koob iyo toban iyo labiyo toban iyo saddexiyo toban maalinta saddexiyo tobnaad inta qoraxdeedu ay soo jeedo udxiyada waa la qari karaa marka maalinta ciiddu hadday ku dhaafto amoodin udxiyada inay ku dhaafto xoolaha hadyiga ee xajka lagu qalaana waa la mid maalinta ciidda iyo saddexa maalmood ee ka dambeeyaba waa la qari karaa wayustaxabu waxaa la suneeyaa cinda adabxi marka la gowraco la gowracayo khamsatu ashyaa altasmiyatu bisinka in loo qabto halkaa waa isweydaarsanay innaga iyo shaaficiyadu hadaynu soomaalida nahay iyo shaaficiyadu waynu isweydaarsanay soomaalidu maxay qabaan neefka haddaan bisinka loo qaban inuu xaaraam yahay soo maaha laakiin madhabu shaaficiya waa tasmiyadu waajibba inaanay ahay oo sunna un ay tahay inuu bisinka loo qabta oo haddaan bisinka loo qaban neefku xalaalu iskay walihada buu ku leeyahay wayustaxabu waxaa la suneeyaa cinda adabx marka neefka la gowracayo khamsatu ashyaa altasmiya laakiin waa laga raajaxsanyay madhabka shaaficiyada oo sida raajixa neefka bisinka in loo qabtaa waa shardi weey waxaana u daliila aayadda qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo waxaan bisinka loo qaban inuu xaaraam yahay iyo xadiidka rasuulku uu leeyahy wadukira smu llahi caleyh wixii bisinka loo qabta cuna maa anhara addam wadukira smu llahi calayhi fakuluu markaa neefka haddaanu dhiigu ka qulqulin ee bisinkana aan loo qaban inaan la cunahayn baa xadiidka mafhuumkiisu uu yahay waxaa kaloo rasuulku yihi markuu ugaadha ka hadlaayay ina inamaa samayta calaa kalbik walam tusami calaa kalbi gayri aygaagunbaad bisinka u qabatay markaad diraysa ee kale bisinka umaad qaban marka ay kale markuu la wadaago kaagii qabashada sababta ugaadhaasi ay kaaga xaaraantimowday haddii ay dilaan inay tahay in aygaagun bisinka aad u qabatay ka kale bisinkaanaad u qaban ayaa xadiidkaasi u caddeeyey markaa sida raajixa waa in tasmiyadu ay tahay shartun laa taxilu addabiixatu biduuniha iyo wsalaatu cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka in lagu saliyo taasina daliil ma leh laysa laha daliil asalaatu cala nabiyina waa cibaado wey haddii la yidhaahdo meel gaara ayay mustaxab tahay oo si gaara sunna ay u tahay takhsiiskaasi daliil buu u baahan yahay wa istiqbaalu lqibla iyo qiblada in waxa weeyaan loo jeesto neefka qiblada in loo jeediyo hada saxa can kathiir min asaxaaba ee taasi ay ka ansaxay in dabiixada xagga qiblada loo jeediyo iyo watakbiiru allahu akbar in la yidhaha bisinka takbiir la raaciyo iyo wdducaau bilqabuul iyo in lagu duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalo bimacnaa waa udxiyada oo rasuulka yihi bismi illah allahuma taqabal min muxamadi wa ali muxamadi wa min ummati muxamadi walaa yaakulu cuni maayo almudaxi kii udxiyaysanaya shay aan cuni maayo min aludxiyati udxiyadii ka mid a almanduurati ee uu nadray hadduu ku nadray inuu udxiyaysto udxiyadaa waxba ka cuni maayo ooma banaana inuu waxa weeyaan wax uu ka cunaa waata isagu uu isku waajibiyey ee uu ku nadray wa yaakulu waxbuu ka cunaya waxay la mid tahay markaa kafaarada ayay la mid tahay iyo fidyada iyo kuwa qofku waxba kama cuno wa yaakulu waxbuu ka cunayaa min aludxiyati udxiyadii almutatawici biha uu ku sunaysanay bimacnaa aanu ku nadrin iyadoo waxbuu ka cunayaa walaa yabiicu min aludxiyati udxiyada wax ka midana iibin maayo wa inuu iibiyaa ma banaana harageeda xataa la iibin maayo wa yucimu lfuqaraa walmasaakiin fuqarada iyo masaakiintana waxbuu ka siinaya oo wax ka mida hilibkaa waa kaydsan kara wax ka midana waa cunaya wax ka midana sadaqad ayuu ula baxayaa fakuluu wadakhiruu watasadaquu bu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida imaam muslim warinay laakiin haddii ay dhacdo baahi oo dad baahani ay joogaan saddex maalmood wax ka badan hilibka udxiyada in la kaydsadaa ma banaana oo nahyigii ku soo arooray can idikhaari luxuumi اladaaxi fowqa halaatin waxa weeyaan lama nasakhin ee waa la khasisay oo xaaladda baahidu ay taagan tahay ayuun baa lagu gaar yeelay faslun wاlcaqiiqaةu wanqashiina mustaxabaة waa mid suna ah wa hiya caqiiqadu addabiixatu waa gowraca lilmawluud ilmaha dhashay laga qalaayo yowma saabicihi maalinta waxa weeyaan toddoba u ah maalinta uu dhashay toddoba ku ah marka waa sunna bu uhi sheekhu laakiin wallahu aclam se raajixa waxaan u arkaa inay waajib tahay caqiiqadu wayo kullu gulaamin murtahanun bicaqiiqatihi buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ilmo kastaaba wuxuu u rahman yahay ilmo kastaaba wuxuu u rahman yahay wanqashiisa ayuu rahman yahay marka waxaanaynu naqaanaa rahanku waa caqdu tawfiqa waxaa lagu adkeeyaa shay waajiba u marka ilmihii marka rahan laga dhigay wuxuu u rahmaya ina caqiiqada ay tahay dee shay aan waajib ahayn qofka laazim aan ku ahayn dee rahan looma dhigo idan tasmiyat lgulaami rahnan bicaqiiqatihi yadullu calaa anahu waajib liannahu laa yurhanu shay ilaa lishayin waajibin shayga looma rahmo ilaa shay waajiba mooyaane kase raajixa waa waajib weeye waana shukrun mahadnaq ilaahay subxaana watacaala uu qofku uga mahadnaqaayo ilmahaasi uu siiyey waayo ilaahay yahadu liman yashaau inaatan wayahadu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraanan wainaatha wayajcalu man yashaau caqiima wayudbaxu cani lgulaami inanka waxaa laga qalayaa shaataani laba neef oo adhiya wa can iljaariyati inantana shaatu neef adhiya wa yucimu lfuqaraaa walmasaakiin fuqarada iyo masaakiintana waxbuu ka siinayaa waxaa kaloo markaa sunna ah in maalinta toddobaad magaca loo bixiyo wa yusama ka horna waa loo bixin kara ilmuhu isagoo caloosha ku jira oo weli aan dhalanba ayaa magaca loo bixin karaa habeenka uu dhashona waa loo bixin karaa yowmu saabicina waa loo bixin karaa wa yuxlaqu ra'suhu maalinta toddobaad in timaha laga xiiro ilmaha yar ayaa sunno ah ee timahaasi waa tima caalam kale ka yimi oo caalamkan aan la qabsanahayn ilmaha yarna dhibaata iyo kulayl iyo huur bay ku hayaan timahaasi waxaa kaloo sunna an yutasadaqa biwasni shacrihi fida in sadaqa loola baxo timihiisa in la miisaama oo fida ah sida waxa weeyaan xadiiu nacam fatima radia allahu canha xadiidu cali ku soo arooray oo rasuulku uhi yaa fatima ixliqii ra'sa tasadaqii bizinati shacrihi fawasannaahu fakana wasnuhu dirhama kitaabu sabqi warami waa kitaabkii ka hadlaayey kitaab asabq wاram waa kitaabkii ka hadlaayey asabqa cafwa asabqu haddii la yidhaahdo waa baratanka laftiisa asabq haddii la yidhaahdana oo bilfatxi la akriyana waa maa yu'khadu cala asabq waa waxa baratanka laga lagu qaato qofka dheereeya asaabiqu maa ya'khuduhu saabiqu ayaa asabq la yidhahda bilfatx lakiin asabqu haddii la yidhaahdo waa baratanka laftiisa markaa kitaabu sabqi kitaabkii ka hadlayay baratanka iyo waramyi iyo shiishtanka wa tasixu waa ansaxaysaa almusaabaqatu tartankii cala dawaabi lagu tartamayey dawaabta gaadiidka iyo wlmunaadalatu waxaa ansaxaya shiishtankii bisihaab leebabka lagu shiishtamayey la isu shiish dhiganayey ma la isu dhoog dhiganayey idaa kaanat hadday tahay almasaafatu masaafadu macluuma mid macluuma la isla garanayo hadday masaafadu majhuul tahay sabqigaasi ansixi maayo masaafadu halka lagu ganaya waa inay tahay masaafada la gaarsiinaya macluum haddii waxa weeyaan la baratamayana halka loo kala dheerayna waa inay macluum tahay wa sifatu lmunaadalati qaabka loo shiishtamayaana macluumatan ay tahay mid la isla garanayo oo inta jeero lagu kala badinayo marka laba jeer la helaba ayaa dheere ayaa badiyey marka saddex la hela waa in la xadido meesha haddii meesha lagu shiishtamayo lagala helo bimacnaa ay noqonayso in la badiyeyna waa in la xadido marka xagga sare lagala helo marka xagga hoose lagala helo ma dhexda mise meel kastoo lagala helo marka sifatu lmunaadara iyadana waa inay ta macluum wayukhriju waa bixinayaa alciwada buu bixinayaa wixii lagu kala helayo baratanka axadu lmutasaabiqiin ayaa bixinaaya labada baratamaya midkood ayaa bixinaaya xataa inahu ilaa haddii idaa sabaqa uu dheereeyo istaradahu uu soo ceshado si haddii uu dheereeyo uu u soo ceshado wixii uu dhigay wain subiqa haddii laga dheereeyana akhada waxaa qaadanaya saaxibuhu ayaa qaadanaya kii bimacnaa la baratamayey wa in akhrajaahu hadday labadooduba bixiyaan waxa la kala helaayo macan si wada jira oo mid waliba wax uu dhigo lam yajuz ma banaana taasi taasi khamaar bay noqonaysaa oo mid waliba wuxuu noqonayaa daa'ir bayna algulmi waalqurb khasaariya faa'iida mid udhexeeya ilaa an yudkhilaa inay geliyaan mooyaane baynahumaa dhexdooda muxallilan mid u xalaaleeya waxaa la kala helaya oo isagoo aan waxba dhigahayn haddii labadooduba ay wax dhigayaan kana boqol doolar buu dhigay kana boqol doolar wuxuu yidhi haddaad iga heshana waad wada qaadan haddaan kaa helana waan wada qaadan waxay xalaal noqonaysaa buu leeyahy marka mid saddexaad oo isagoo aan waxba dhigani uu ku dhex jiro markaasun bay xalaal noqonaysaa fa in sabaqa hadduu dheereeyo akhada alciwada wuxuu qaadanayaa wixii la dhigay wa in subiqa haddii laga dheereeyana lam yaqram khasaari maayo marka masaladan sidaas ayaa jamaahiir ulculamaa ay ku xalliyaan ishkaalkana waxaa kusoo arooriyay laba arrimood arrinta koowaad haddii waxa weeyaan labadii qof ee baratamayey ama shiishal iyo dhoogtana lagu baratamayo ama orod ama gaadiid ama cilmi ha lagu baratamaayo haddii mid waliba ciwad uu bixiyo oo wax uu dhigo dee khamaar bay noqonaysaa bay yidhahdeen hada hadihi hiya suurat lqimaar rasuulkuna wuxuu yihi man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falaytasadaq bishay marka khamaarka waxa la dhahdaa dee waa xaaraan khamaarkuna waa kulu maa daara bayna algulmi waalgurb marka maxaa lagu xalinaya mid saddexaad isagu waa waxba dhigan waa inay ku daraan beratanka oo isaga hadduu dheereeyana isagu qaata dee haddii kalena waxba aan khasaarin si calalaqal suurada ay ugu jirto suuradan beratanka qofaan isagu u dhaxeeya faa'iido iyo salaam bayna alqunmi waasalaam inuu waxhelo iyo inuu badbaado oo meesha ay uga baxdo in ay wada yihiin dhammaantoodba kuwa u dhaxeeya bayna alqunmi waalqurm khasaare iyo faa'iido laakiin masalada xadiid daciifana waa ku bineeyeen waxaan leenahay xadiidka horta waa daciif xadiidka muxallilka tilmaamaya ishkaalkii ay ka cararayeen jamaahiirtu oo ahaa in suuradu suuratu qimaar ay noqonaysana dee muxallilkani meesha ka saari maayo oo haddii binisbati ilayhi isagoo aanu khamaar gelin labadan kaleba soo kuwan wada galay oo mid waliba uu ciwad dhigay oo u dhaxeeyo inuu xoolihiisaa ku faa'iido uu dhigtay iyo in xoolihiisaa uu dhigtay waxa weeyaan uu khasaaro marka marnaba suuratu qimaar ka bixi mayso idan alqowl raajix waxa weeye muxallil lama shardiyo muxallil lama shardiyo saddexda arrimood ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waa lagu baratami karaa laa sabaqa macanaa mushqayaad lagu kala qaadan karaa ma jirto ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin akharu طulaab اlcilmi laa sabqa bay xadiidka u akriyan wa hada khaطأ laa sabqa haddaad tiraa baratanba ma jiro wey baratankiiba waad xaaraantimaysa gebigiisaba ka saddexaa lagu barantamo mooyaane dee baratan oo dhamina xaaraan maaha e waxaa xaaraan ah baratanka wax lagu kala qaadanayo markaa laa sabaqa wax baratan lagu kala qaataa ma jiro weeyaan macnuhu ilaa fii khufin in lagu baratamo geel mooyaane aw xaafirin ama fardo iyo baqlo iyo dameero aw naslin ama shay huba oo caaro leh sida seeftii iyo iyo warankii iyo leebkii iyo saddexdaasi iyaga mushqayaad waa lagu kala qaadan karaa labada qof mid walibana waxbuu dhigi karaa boqol doolar iyo boqol doolar bay dhiganayaan suuradu waa suuratu qimaar biduuni shakin laakiin waxaa loo xalaaleeyey suuradan oo qimaarkii la xaaraantimeeyey looga soo reebay lilxaaja baahi ayaa keensatay oo baahidu waa maxay leanna hadi waa aalaatu lxarb waa qalabkii waxa weeyaan dagaalka waana gaadiidkii dagaalka marka jihaadka si qalabkiisa loogu tababarto iyo gaadiidkiisa ayaa loo baneeyey suuradan sabqiga oo ah suuratun min suwari alqimaar almuxaram saddexdan wixii la mid ah ee diinta ilaahay u taraaya waxaa saddexda ilaahay u taraa waa la xukum walihada baa ibnu lqayim raximah llah kitaabkiisa alfuruusiya oo axkaam lmusaabaqa uu kaga hadlo waxa uu tilmaamayaa diintu inay laba arrimood ay ku taagan tahay bilxadiid annaasir walkitaab alhaadi diintu laba arrimood bay ku taagan tahay xadiid hub diinta u gargaarto oo lagu jihaado iyo alkitaabu alhaadi kitaab dadka hanuuniya waddada saxdaa tusa marka maadaama la baneeyey almusaabaqa oo jucli lagu kala qaadanayo fi lxadiid annaasir sababta loo baneeyena ay tahay in nusratu diin ay ku jirto alkitaabu alhaadina waa saas oo kale oo cilmiga waa lagu tartami karaa sabaqna waa lagu kala qaadan karaa wixii markaa saddexdan aan ahayn saddexdana aan la macno ahayn waa lagu tartami karaa haddaanu darar iyo dhibaato lahayn waa lagu tartami karaa haddaanu dhibaato lahayn iyadoo waxbaa lagu kala qaadanahayn hadduu darar iyo dhibaato leeyahay xataa iyadoo waxba lagu kala qaadanayn laguma tartami karo sida almulaakama feertanka oo kale hada laa yajuus darar iyo dhibaata ayuu leeyahy waxa laga qofku inuu ku dhintaba musaaracada iyada ka warrama legdega haddaanay baashu dagaal ahayn oo dirida dee aan la isqaninsiin ahayn oo aadyar aadyar ay tahay waxa weeyaan waxaan filaya inaan dhibaato lahayn laakiin haddii si cadowtinimaa loo legdamaayo waxa weeyaan oo qofkii dhibaato ay soo gaadhsiinayso jirkiisa ama caafimaadkiisa ama maskaxdiisa iyaduna waxa weeyaan saas oo kale inma banaana marka haddaan waxba lagu kala qaadanayn dhibaatana aanay lahayn waa lagu tartami karaa waxyaabaha saddexdan iyo saddexda waxa shabaha aan ahayn wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira